tirakoob ay iska kaashanayaan dowladda kenya iyo hay-adaha u n h c r ayaa laga bilaabay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kaasoo lagu doonayo in lagu ogaado tirada saxda ah ee bulshada qaxootiga ah tirakoobka ayaa lagu bilaabay xerada dhagaxley oo hoy u ah qaxootiga badan toddobaatan kun wariyaha v o e da uga soo warama xeryahaasi cabdisalaan axmed salas ayaa warbixin arrintaasi ku aadan dhadhaab ka soo diray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ka bilowday tirakoob ballaaran oo lagu ogaanayo tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda u n h c r ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab tirakoobkan ayaa ka bilowday xerada dhagaxley oo ah xere ay ku nool yihiin qaxooti ka badan afar iyo toddobaatan kun oo u badan soomaalida colaadaha ka soo carartay soddonkii sane ee lasoo dhaafay dahabo qula cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa v o e da uga warbixisay sida tirakoobka oo ku bilowday qaabka ay u gelayaan boqolaalka qoys ee qaxootiga ah ee ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley
waxaan ahay kamjey ledi dhagaxley tirakoobkii wuxuu noo bilowday shalayto si fiican buuna ku socdaa maalintii waxaa loogu talagalay laba boqol baa hadda lagu bilaabay gadaal waxay ka noqon doonta ma ogi maadaama koroono uu jiro dadka hadda aada uma badna si fiican buuna ku socdaa tirakoobkuna waa tirakoobyadii hore oo kaleeto laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii maanta kaarka uu ka xidhmo kaarkiisa dib damba looma furaya si hay-addu noo sheegtay waxaa loo soo xaadirahayaa oo loo soo gelahayaa xaafad xaafad waxaa lagu bilaabay xaafad la yidhaahda e zero maanta iyo shalay e zero baa socota si fiican buuna u socdaa qof bannaankaas taagan lagama tegahayo dadkii imaaday qofkii la waayo ma ogiya inta kaleeto waa loo shaqaynahaya haddii xaafadooda ayagoo maqan kareetooyinka duurka markay aadaan ilaa iyo maxaan ku dhahaay toban beri camal ay maqnaadaan haddii ayagoo maqan xaafadoodii intay marta ay dhaafto lagama tegaya habsantiiska maalinta u dambaysa ayay gelahayaan oo la tirkoobahayaa waa tahay baloogii ilaa imise maalmood ayuu leeyahay inay dadkii soo xaadiraan saddex maalmood haddii ay dhaafto dadka waa habsantiis maalinta u dambaysa say hay-addu noo sheegtay ayuu gelahayaa qofkaas waa tahay dhaaba quulle waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha waxaan la soconnaa in dadka qaxootiga inta badan tirakoobka ay ka walaacsan yihiin oo turkuteen badan ay jirto oo laleeyahay waa tirakoobkii ugu dambeeyey xeryaha lagu qabanayo waa tirakoob lagu kala saarayo qaxootiga kenyaanka arrintaas maxaa ka leedahay waxaa naloo sheegay maanta kala saar inuusan jirin tirakoobkana tirakoobyadii hore inuu la mid yahay sidaasaana ka warqabnaa annaga dowladdii iyo u n s r waxay noo sheegtay maanta kala bixin inaysan jirin gadaal dambe waxay ka noqon doonta laakiin war uma hayno qaxooti badan oo ka diiwaan gashan xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga safray gudaha xeryaha kuwaas oo ay ku jiraan arda badan oo qaxootiya oo wax ka barta jaamacadaha dalka iyo shakhsiyaad kale oo howlo caafimaad u aaday magaalooyinka waaweyn ee dalka balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa ku baaqaya in qaxootigaasi ay dib uga soo laabtaan gudaha xeryaha si ay qayb uga noqdaan qaxootiga tirakoobkaasi lagu diiwaan gelinayo marka waxaan aad iyo aad aan maxaan ku dhahay aan raba inay soo laabtaan dadkii kaarashooda ka maqnaa ardaydii jaamacadaha ku maqnayda gudaha jirtay kuwii maxaan ku dhahay soomaali ku maqnaa caafimaadka dadka ku maqan dadka danaha kaleeto oo iskaga maqan ama businessba ku maqan waxaan codsanahayaa dadka inay soo laabtaan kaarashooda aysan ka dhicin kaarka fursad laga faa'iidaysto way waa qaxooti baan ku nahay hanti kalema haysanno hantida aan haysano waa kaarka qaxootiga dadka marka waxaan rabaa inay fursadda ka faa'iidaystaan kaarashooda intay imaadaan inay tirakoobtaan iyadoo tirakoobkaasi oo ka bilowday kaamka dhadhaab oo ah madal kulmisay qaxooti ka badan laba boqol iyo afartan kun haddana gudaha xeryaha waxaa ku dhibaataysan qaxooti ka badan labaatan kun oo aan haysan hooy cunno iyo daryeel kale kuwaas oo u badan qaxootigii kal hore ku laabtay soomaaliya balse marka ay ku noolaan waayeen dib ugu soo laabtay xeryaha dhadhaab dadkii anaga aan laabanay oo baxay oo xagga tagay aan nahay oon rafaadsannahay waan silacsannahay waan dandaraysannahay daawo la-aan hadda gabar maxaan ahay xaamile eh daawo maheysti tirakoobkan ayaa ku soo aadaya iyadoo aada loo yareeyey adeegyada samafalka ee la siiyey bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena dowladda kenya ay dhowr jeer ku dhawaaqday in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha ku yaala gudaha dalka kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab